wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa maanta sheegtay in howlgallo ka dhacay maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo jubbaland lagu dilay in ka badan boqol iyo soddon maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa caashe ibraahin aadan caashe cuud ay ka wareysatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala
waa mahadsan tahay walaashay howlgalladu dabcan waxay qayb ka yihiin dagaalka dawladdu ay kula jirto kooxahan cadowga ee khawaarijta ee waktiyadii ugu dambeeyey baa la dardargeliyey waxay hadda howlgalladii ugu dambeeyey ee aad ku aragteen war-saxaafadeedkii dawladdu ay soo saartay waxay ka kala dhaceen galmudug iyo hirshabeelle iyo jubbaland dhanka jubbaland waxaa ka dhacay howlgallo u badnaa dhanka cirka oo ka dhacay jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo meel u dhow magaalada jilid nawaaxiga bu-aale howlgallo kala duwan bay ahaayeen meelo kala duwan oo maleeshiyaadka khawaarijta ay isku urursanayeen baa ciidanka muxuu ahaa qaranka iyo taageero ay ka helayeen saaxiibada caalamiga ah ee taageero ilaa toddobaatan ka tirsan khawaarijta lagu dilay dagaallo waaweyn oo dhulka ahna waxay ka dhaceen koonfurta gobolka mudug aada deegaanka loo yaqaano caad deegaano kala duwan oo u badan dhul hawda oo khawaarijtu ay isku urursanayeen maleeshiyaad fara badan ayaa iyagana halkaas maaragtay lagu dilay oo dhowr iyo lixdan tiradooda ay gaarayso oo meelo kala duwan ku dhintay maalmihii lasoo dhaafay dhul aada u badanna runtii looga xoreeyey sidoo kaleeto bariga gobolka galguduud ayaa iyagana howlgallo badan ay ka dhaceen oo meelo muxuu ahaa ay kamid tahay degmada ceeldheer iyo magaalada masagawa iyo dhul fara badan oo hoostaga iyagana khawaarijta laga sifeeyey oo laga saaray xadka gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka galguduud sidoo kaleeto iyagana dhul hawda oo halkaa ku yaala oo godad ay ku lahaayeen khawaarijtu howlgallo aada u tiro badan ayaa ka dhacay oo hubna looga furtay meelo gabaad u ahaana maaragtay looga burburiyey si wanaagsan oo aada xawli u ah ayayna howlgalladaas u socdaan caash aada baad mahadsan tahay alcadaala waxaad sheegtay tiro badan oo ka tirsan al-shabaab oo howlgalladaas ay qaaday dowladda in lagu dilay sidee ku xaqiijiseen tiradaas aada sheegayso in la dilay
waxaan ku xaqiijinaa labo laba siyaabood meelaha qaarkood dagaallo toosa ayaa ka dhaca oo qeybo badan oo kamida meydadkooda waaba la kor tagaa qaarna waa meelo lagu dagaalamo ehel iyo dadna waa leeyihiin dadkaan hadda intooda badan waa dad soomaali ah marka dagaalada tooska ah oo tusaale ahaan koonfurta gobolka mudug iyo gobolka galgaduud barigiisa iyo shabeellaha dhexe intaba ka dhacay dagaallo foolkafoola oo kuwa ugu dambeeya taaka ay dhaceen bay ahayd shantii lixdii beriyo lasoo dhaafana si xiriira ayay maaragtay u socdeen dabcan dadkaasaan hadda sheego lixdameeyada ah oo hirshabeelle iyo galmudug maalmihii dambe khawaarijta uga dhintay konton iyo shan kamida waxay dhinteen shala shalay subax oo maaragtay deegaanka la yidhaahdo yacgoos oo ah meel buur ah oo yaro sarreysa oo ay deganaayeen oo ay dhul badan ka ilaalin jireen dagaal cirka iyo dhulka labaduba uu ka dhacay kuwa kalena meelo kala duwan ayay si teelteela ugu dhinteen saddex kamid a tuulada la yidhaahdo baraag ciise oo magaalada xaradheere hoos tagta oo maaragtay ayay iyaguna howlgal halkaas ka dhacay ku dhinteen oo meydadkoodii waxaaba asturay ciidanka dhanka jubbooyinka meelaha ay deganaayeen dabcan dawladdu waxay leedahay source ama ilo gudaha ah oo maaragtay ciidamada amnigu ay leeyihiin oo la shaqeeya oo maaragtay macluumaadka iyo xogaha ay ka helaan marka xogo la hubo oo lagu kalsoon yahay oo noocyadaas iyo qaababkaas lagu soo aruuriyo weeyaan dhinaca kale waxaad ka warantaa wejigii labaad ee howlgalkii ay dowladda federaalka ku dhawaaqday in ay kaga hor imaaneyso al-shabaab xagguu maraya
runtii si qayb ahaan wuu socdaa oo hadda de wejiga labaad oo howlgalku wuxuu ahaa hirshabelle wuxuu ahaa koonfur galbeed iyo iyo iyo jubbaland ayuu ahaa si maaragtay teelteel ayuu usocdaa oo hadda howlgalkan jubbooyinka ka dhacay iyo howlgallo badan oo ka dhacay qeybo kamida gobolada muxuu ahaa gobolka bacool oo maaragtay deegaano badan oo ka tirsan degmada waajid iyo kuwo hoostaga degmada xudur intaba laga fuliyey iyo shabeellaha hoose oo maaragtay shalay ay ugu dambeysay oo dhul aada u fara badan oo beeraley ah oo maaragtay xadka gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka bay maaragtay muxuu ahaa ka dhacay tuulooyin badan oo ilaa laba iyo toban tuulaa looga sifeeyey ayuu kamid yahay marka wuu socdaa laakiin weli hadda howlgalka xooggiisa wuxuu ka socdaa galmudug oo dhamaystirka wejigii maaragtay koowaad ah iyo qeybo yar oo ka tirsan xadka galmudug iyo hirshabeelle ka dhexeeya marka hadda dagaalka xoogiisu halkaas ayuu ka socdaa runtiina maalmihii lasoo dhaafay meelihii ugu xooganaa oo ugu waaweynaayaa degmooyinkaas iyo deegaanadaas hadda aan kuu sheegay oo dadku aanay aada u aqoon laakiin ah meelaha inta badan khawaarijtu magaalooyinka la yaqaano ma degeneen dhulka hawdka ah iyo hadda sanadahan dambe ku urureen marka hawdkii oo dhul runtii aada u balaaranaysa feyntiisa ka socota marka labadii howlgalba dhamaystirka wejigii koowaadna wuu socdaa sidoo kaleetana wejigii labaadna wuu socdaa oo dhul maaragtay inta badan hawd iyo duur ah oo ay ku aruureen ayaa naafeyntooda iyo fifayntooda labaduba ka socota waxaad ka warantaa wasiir alcadaala howlgalladan aad sheegtay ee dowladdu ay waddo ma kuwo markii ay dowladdu xog hesho la qaadaa mise waa kuwo si joogtaa u socda oo waa qorsho socda in aada daba socotaan al-shabaab sidaad sheegtay maya waa hawlgal qorshaysan dabcan intiisa badan waa hawlgal qorshaysan oo maaragtay taarget leh oo goobo u beegsanayo oo loogu talagalay in la magacalsiyeeyo leh sidaad la socoto hadda hirshabelle iyo galmudug oo kale dadku waa ka wada dharagsan yihiin wakti dheer bay dagaalada maaragtay ka socdeen dhul aada u fara badan baa khawaarijta maaragtay muxuu ahaa laga soo sifeeyey oo laga soo saaray oo laga laga xoreeyey haddana weli way socotaa xoreynta oo in dhulka laga saaro oo laga sifeeyo ayada oo la isticmaalayo waxa loo yaqaano in dhinaca la isugu maaragtay la isugu xaaqo oo laga nadiifiyo oo maaragtay inta badan hore de waxa u dhici jirtay in magaalooyinka waaweyn keliya la beegsado beegsigaas magaalooyinka waaweyn marka caqabado badan uu yeeshay oo ah in khawaarijtu ay ay kala gooyaan isku socodka la hadda marka istaraatiijiyadu waxay tahay in dhinac inta laga bilaabo dhinac maaragtay loo dhameeyo marka khawaarijta weliga shabeelle dhulka bari ka xiga ka howlgelaysay meelo hadda aada u yar cabirkoodu uu aada u yaryahay ayaa lagu soo aruuriyey oo magaalooyin kooban iyo hawd ah taasi marka waa howlgal sifayn ah sidoo kaleeto waxaan meesha ka marayn marka la ogaado meel ay ama isku uruursanayaan ama dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan ama madaxdooda ha ahaato ama maleeshiyaadkooda ha ahaatee si joogta ah ayaa ciidanka qaranku u monitor garayaan oo dhaqaaqaqooda loola socdaa oo hadda sidii suurtagala loo beegsadaa waa la socotaa hadda wax toddobaad maaragtay aan ka badnayn ka hor in horjoogihii macalin ayman lagu magacaabi jiray oo sharwado weyn ahaa in la dilay hadda hawlgaladan aan kuu sheegay jubbooyinka ka dhacay kuwaasi marka waa hawlgallo bartilmaameed leh kuwa dhulka dawladdu maaragtay ay gacanta ku hayso iyo shacabka soomaaliyed ay gacanta ku hayaanna nadiifina ka socoto in mar kasta la ballaabiyo oo saacad kasta dhul cusub laga xoreeyana way socotaa marka labadaba way isugu jiraan kaasi waxa uu ahaa wasiirka ama wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala dhinaca kalena al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ciidamada soomaaliya ama ciidamadaas ay khasaare ugu geysteen weeraro ka dhacay deegaanka baraag ismaaciil iyo duleedka camaara sheegashooyinkan kala duwan ayaan ayaa v o a si madax bannaan aanay u xaqiijinin